guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabeeyey tababar loo qabtay lixdan macalin kuwaasoo la barayay habka loo isticmaalo qalabka diiwaangelinta codbixiyaasha golayaasha deegaanka macalimiinta loo xiray tababarkan ayaa sii tababari doona shaqaalaha ku shaqayn lahaa qalabkan si loo helo doorasho si wadajira looga wada qayb galo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan cabdikariin axmed xasan ayaa ka waramaya tababarkan maanta waxaa noo xirmay qaybtii hore dadkii noqon lahaa tababarayaasha dadka ka shaqayn lahaa diiwaangelinta codbixiyaasha dad ku dhow lixdan qof ayaa maanta usoo xirnay tababar la tababarahayo qalabka loogu shaqeeyo habka dadka loo diiwaangeliyo doorashada nagu soo aadan ee bisha juun soddonkeeda ee golaha deegaanka ah haddii ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo waa maalin weyn waa maalin farxad leh oo guul ummadda soomaaliya usoo hoyatay mar labaad shalay waxay ahayd qalabkiaa noo yimid boqol iyo labiiyo toban bilyan guddigan uu dhisnaa maantana waxaan xiraynaa dafcaddii koowaad macallimiintii tareengarayn lahayd shaqaalihii dadka diiwaangelin lahaa waa maalin weyn macallimiintiina aan maanta usoo xirnay qaybtii koowaad traininka qalabka sida loo isticmaalo oo dadka loo diiwaangeliyo siday dadka usii tarengareeyaan waxaa noo dhiman waa laba tallaabo inaan dadka diiwaan gelinno iyo inaan bishii juun soddonkeeda ummadda ay usoo dareeraan inay madaxdooda golaha deegaanka doortaan tababarkan ayaa door ka qaadan doona in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasoo ay bulshada kusoo doortaan mas-uulkii ay rabaan